Xanuunka duumada ayaa waxa uu ka dhashay biyaha fatahaada uu ka sameeyay webiga Shabeelle, deegaano iyo degmooyin hoos yimaada magaalada Jowhar. Wasiir-dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Dr. Maxudiin Mukhtaar Macalin ayaa sheegay in ay daawooyin gaarsiiyeen dadka ka soo barakacay tuulooyinka uu saameeyay fatahaadaha webiga Shabeelle.
runtii horeyba sidaan u sameynay anigoo runtii markaas gacan ka helayno madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle tuulooyinka markaas webiga gaararkiisa ah waxaan u geynay daawooyin iyo nafaqo kala duwan oo runtii aan u helnay warning ama digniin ku saabsan in shubankii uu bilowday sidoo kale waxaanu geynay meelaha loo soo barakacay tuulooyinka loo soo barakacay oo ka fog biyobaxooyinka iyagana daawooyin dhanka kale wasiiru dowlaha ayaa sheegay in ay qorsheenayaan in ay dadka ka soo barakacay hooyigoodii ay deganaayeen ay gaarsiin doonaan marakanoocoyin markaasi ay dabooli karta baahiyaha ay qabaan maalmaha soo aadan hadduu la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa iyagan amba noogaba qorshaysan in wixii aan heli karno ay ugu horeyso marakaneecooyin aanu geyno xarumahaas doo ilah yidhaahdo marka runtii anaga waajibkeena iyo shaqada ugu weyn iyo xilka hadda ugu weyn waajibka ah waxaan iska saarayna waxaa waaye dadkaa soo barakacay sida caafimaadkooda aan ula tacaali lahayna fatahaadaha webiga Shabeelle ayaa siyaabo kala duwan u saameeyay dadka ka soo barakacay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar iyadoo laga cabsi qabo in biyaha ay ka dilaacaan xanuunka shuban biyoodka ah